bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeenii koob iyo kontonaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba dhinaca kalena waa dersigii saddexaad ee ku saabsan saxaabiga jaliilka ah ee abudardaa lam yatruk kama tegin abu dardaa adtijaarata ganacsigii uun kama tegin oo dukaankiisii ma xidhin faxasba oo keliyeeta wa inamaa taraka adunyaa adduunyo oo dhan ayuu iskaga tegay wa acrada wuxuu iskaga jeestay can ziinatihaa adduunyada quruxdeeda wa sukhrufahaa iyo quruxdeeda waa isku mid uun ziinada iyo sukrifadu waa isku mid sukrifada waxa weeyaan waxa la xarxardhay wixii la xarxardhayo qurux buu xararhku keenaa uu siyaadiyaa shay kasta oo la xarxardho xararhkaasi qurux ayuu u keenaa marka adduunyada quruxda ayadu ay u dhalatay iyo wixii lagu sii qurxiyey iyo wixeedii oo dhan ayuu ka jeestay waktafaa wuxuu ku kaaftoomay adduunyo oo dhan wuxuu kaga kaaftoomay uu ka qaatay minha adduunyada biluqmatin wax afka la gashado khashinatin oo adag wax lagu raaxaysto ma ah cambuuli iyo wax la mid a yaa laga wadaa biluqmatin wax la cuno khashinatin oo adag oo qallafsan oo aan ahayn waxyaabaha lagu raaxaysto taasoo tuqiimu toosisa sulbahu dhabarkiisa maxaa laga wadaa dhabarkiisay toosisaa waxaan ognahay qofku markuu aada u gaajoodo wuu isku soo gataa caloosha madhan ayaa soo jiidanaysa oo wuu isku soo dhici oo xabadkii iyo waxaa isku soo dhacaya calooshii wuu saasuu usoo qalloocanaya wuu godanaya markuu wax cunona wuu toosi marka wuxuu cuno oo toosiya wax kastaba ha ahaadeen tuqiimu toosisa sulbahu dhabarkiisa koow intaas iyo wa thawbin iyo maro maradaasoo iyaduona safiiqin qalafsan oo jacfaan ah oo aan jileec iyo xarage iyo midna aan lahayn maradaasoo yasturu asturta qarisa jasadahu jidhkiisa jidhka u qarisa oo cawradiisa u qarisa u asturta intaasuu adduunyo oo dhan ka qaatay inay saas tahay waxaa u daliila arrintan soo socota ama qisadan soo socota faqad nasala bihi waxaa kusoo degay oo soo martiyey jamaacatun koox ayaa soo martiday marti ah fii leylatin habeen ayay soo martiyeen habeenkaasoo shadiidati alqarri aada u qabow oo qawowgeedu uu aada u daran yahay aad bay u qaboobayd qaasiyatalbardi qawowgeeduna uu daran yahay waa labadan labadan jumlo waa isku mid shadiidati alqarri wa qaasiyati albardi isku mid waayo waa mutaraadifaad weeye waa laba eray oo isku micno ah shadiidatulqarri qabowgeedu uu daran yahay oo aada u qabow qaasiyatilbardi qabowgeeduna uu qallafsan yahay fa arsala ilayhim wuxuu u keenay uu usoo diray tacaaman cunto saakhinan oo diiran oo kulul ayuu u keenay ilaan markay aada u qabowdahay waxaa ku diirinaya waxaa la rabaa wax cunto kulul cunto kulul buu u keenay hase ahaatee walam yabcath uma soo dirin ilayhim iyagii biluxafi bustayaal ay dhaxanta ka hudaanna uma soo dirin cunto unbuu ayuu u keenay falamaa markii hamu ay damceen binnowmi inay seexdaan meesha uu deganaa na waa magaalada dimashq dimashqna marka ay tahay jilaalka waa qabow badan aada bay u qabowdahay falamaa markii hamu ay damceen nimankii martida ahaa ee la sooray ee raashinka cunay binowmi inay seexdaan jacaluu waxay bilaabeen yatashaawaruuna inay ka tashadaan fii amri luxafi arrinta ku saabsan bustayaashii dhaxanta laga huwan lahaa inay ka tashadaan ayay bilaabeen fa qaala wuxuu yidhi waaxidun mid oo minhum iyaga ka mid a ayaa wuxuu ku yidhi anaa aniga adhabu ilayhi abudardaa aadaya anaa aadaya oo wa ukallimuhu lana hadlaya oo kala hadlaya oo dhahaya war dhaxan badan baa jirtee bustayaalna si aan dhaxanta ka huwano fa qaala wuxuu ku yidhi lahu ninkii sidaas yidhi aakharu mid kale dacahu war iska dhaaf hadduu haya wuu inoo keeni lahaaye waxba maaragta waan iska adkaysananaa iska aam fa abaa ninkii wuu diiday wamadaa wuxuu aaday abudardaa qolkii uu seexanayay ayuu aaday xataa waqafa ilaa uu istaagay calaa baabi xujratihi qolkuu abudardaa seexanayay albaabkeeda ilaa uu iska taago fa ra'aa wuxuu arkay ninkii martida ahaa hu abudardaa buu arkay oo qad idajaca jiibsaday oo iska seexday ama jiibsada oon weli gamin wamra'atuhu isaga xaaskiisina jaalisatun ay fadhido qariiban minhu meel isaga u dhow xaaladoodu marka sideey ahayd uu isha ku dhuftay laysa uusan ahayn calayha xaaska korkeeda wa calayhi iyo isaga korkiisa ilaa thawbun maro khafiifun oo aada u khafiif ahoo u qarayar aada u qarayar oo khafiif ah maradaasoo laa yaqii aan ka celinaynin min xarin wax kulayl ah aan ka celinaynin hadduu kulayl jiri lahaa walaa yasuunu aan ka badbaadinaynin oon ka celinaynin min bardin qabow hadduu jirana aan ka celinaynin mara khafiif ah oo aada u qarayar ayay qabaan labadooduba fa qaala rajulu ninkiibaa wuxuu ku yidhi liabidardaa wuxuu ku yidhi maa araaka kuma arko bitta inaad bariday ilaa kamaa sidii nabidtu aanu u baryayno ama nabiitu aanu u baryayno naxnu annagu yacni sida annagaba aanaan u haysanin bustayaal aan dhaxanta ka huwano yaydaan idinkuna u haysanin ee maxaa dhacay maa araaka ma ku arko ama ma ku ogi bitta inaad bariday oo aad rabto inaad barido caawa ilaa sidii kamaa nabiitu naxnu annagu aanu u baryayno oo annaguba aanaan busto bustayaal aan dhaxanta ka huwana sidaanaan annaguba u haysanin ayaydaan u haysanina maxaa dhacay ayna away mataacukum away alaabtiini alaabtii oo ay ka mid ahayd waxyaabihii dhaxanta laga huwanaya aaway bal waxaad annagana siisaan oo martida iska daayay idinkiiba ma haysataane alaab ma qabtaan miya fa qaala abudardaa wuxuu yidhi lanaa annagu waxaanu leenahay daarun guri yaanu hunaaka halkaas fog ayaan guri ku leenahay gurigaasoo nursilu ilayha aanu u dirno gurigaas tibaacan si isdabajoog ah kullamaa naxsulu calayhi wax kasta oonu hello oo min mataacin alaab ah wax alla wixii alaab ahnu hello gurigaas ayaanu u dirnaa buu yidhi halkaasaan guri ku leenahay lanaa waxaanu leenahay daarun daar ayaan ku leenahay hunaaka halkaas fog meel fog ayaan guri ku leenahay gurigaasoo nursilu ilayha aanu u dirno tibaacan si isdabajooga kullamaa naxsulu calayhi wax kasta oonu hello oo min mataacin alaaba wax alla wixiina soo galo alaaba gurigaas aanu xaggaa ku leenahay ayaanu u dirnaa walow kunnaa haddii aanu ahaan lahayn istabqaynaa kuwa la hadhay fii haadihi daari gurigan kan ah gurigan kan ah haddaanu ahaan lahayn kuwa kula hadhay shay-an wax oo minhu alaabtiina soo gashay oonu helay ah la bacahnaa waanu idiin soo diri lahayn bihi waxa aan la hadhnay ilaykum idinkaan idiin soo diri lahayn haddaan wax la hadhi lahayn oo waxnoon maanta ay daartan iyada ama gurigan iyada ay wax noo ooli lahayn waan idiin soo diri lahayn laakiin haddee waxba maanaan reebanin waxalla waxaan reebannay ma jiro walow kunnaa haddaanu ahaan lahayn istabqaynaa kuwa reebtay ama la hadhay fii haadihi daari gurigan kan gurigan kan ah shay-an wax oo minhu alaabihiina soo galay ah la bacahnaa waanu idiin soo diri lahayn bihi wixii aan la hadhnay yaanu ilaykum idiin soo diri lahayn marka alaab ma hayno oo alaabtii guri aanu xaggaas meeshaa fog ku leenahay ayaan u wada dirnay halkanna waxba nooma yaaliin marka annana wax ma haysanno idinkana waxaan idiin soo dirna ma haysanno intaa waxaa kasii daran buu yihi uma haddana inna fii tariiqinaa waddada waddadayada alladii waddadaasoo sanaslukuhu aanu u qaadi doonno oonu u mari doonno ilaa tilka daari daarta aan halka afa ku leenahay markaanu u soconno waddada aan sii maraynana waxaa ku sugan caqabatan dalcad ama jiir dadka reemagaalka ihi waxay yidhaahdaan dalcad baa la yidhaha waa meesha dheer ee la fuulayo waa dalcad baa la yidhaha kolley yaman iyo meelahaasay inooga timid dalca waa meel la fuulayo af soomaaliga runta ana waxaa la yidhaahdaa ee dhabta ah jiir baa la yidhaha jiir meesha la fananayo ee laga baxayo ee dheer caqabada jiir baa la yidhaahdaa ama dalcad uma haddana inna fii tariiqinaa waddadayada allatii wadada alladii waddadaasoo sanaslukuhu aanu u mari doonno oonu u qaadi doonno ilaa tilka daari daarta iyada ah waxaa ku sugan caqabatan dalcad ama jiir ka uudan oon la fuuli karayn in la fuulo ay dhib badan tahay fuulitaankeedu iyo koritaankeedu uu dhib badan yahay meeshaasoo almukhafifu qofka aan culays culays culays lahayn ee fudud almukhafifu ka isfududeeyey almukhafifu ka isfududeeyey oon alaab iyo waxba toona wadanini khayrun uu ka wanaag badan yahay oo laga yaabo inuu si sahlan uga gudbo min almuthqili ka is-cusleeye ee alaab badan wata fa aradnaa waxaan doonnay an natakhafafa inaan isfududayno min ahqaalina culaysyadayada waxala wixii culaysa inaan iska fududayna ayaan doonnay buuhi fa aradnaa waxaan doonnay an natakhafafa inaan iska fududayno min ahqaalina culayska inaan iska fududayno callanaa si looga looga yaabo najtaasu dalcaddaas inaan ka gudubno uma markaa kadib qaala wuxuu ku yidhi abudarda lirajuli ninkii wuxuu ku yidhi afahimta ma fahmtay waxaan u jeedo fa qaala ninkii wuxuu yidhi nacam waan fahmay nacam haa fahimtu waan fahmay wa jusiita khayran khayrna ah lagugu abaalmariyo marka wuxuu ka wadaa daarta uu ka wadaayay waa aakhiro wey aakhiro ayuu leeyahay marka waxalla waxaanu hello aakhiro ayaan yaan geysanaa aakhira ayaan geysanaayo waan sadaqaysanaa buu yidhi wax alla waxaanu hello oo dhan waan sadaqaysanaa si wuxuu yidhi maalinta ayada ah jidka siraad iyo xisaabta iyo miisaanka iyo waxaasoo dhan ilaahay uu noogu fududeeyo marka taasna waxay ahayd tusaale yaab leh oo siduu ninkaasi adduunyada uga tegay ah wa fii khilaafati alfaaruuq waqtigii khilaafadii cumar ibn khadaab radi allaahu tacaala canhu oo cumar faaruuq loo bixiyey liannahu faraqa bayna alxaqi waalbaatil ayuu kala saaree ridwaanullaahi alla raalli ahaanshihiisu calayhi cumar dushiisa ha aatee waqtigii oo sayidina cumar radi allaahu tacaala canhu uu muslimiinta xukumayay ee tobanka sano ahayd araada wuxuu damcay cumar radia allaahu tacaala canhu min abidardaa abidardaa wuxuu ka doonay ama uu ka codsaday ama uu faray an yaliya inuu qabto lahu cumar camalan jago oo ku saabsan dowladda fi shaami geyga shaam la yidhaahdo shaam waa dhulka hadda suuriya iyo urdun iyo lubnaan intaasaa waxaa la isku dhihi jiray yaa shaam la isku dhihi jiray inkastoo urdun nahrul urdun uu iska jiri jiray weliga magacaasi nahrul urdun caam buu ahaa waana meelaha taariikhda bani aadamka la yaqaano meelihii ugu horreysay ayay urdun ka mid ahayd xataa waxaa la yidhaahdaa adhi uu bani aadam xoolo ka dhigto uu caano ka maalo meesha ugu horreysay urdun bay ahayd marka shaam ayagu wuxuu damcay inuu jago dowladdu ay leedahay u dhiibo fa abaa wuu diiday fa asara wuu ku adkaystay cumarna radia allahu tacaala canhu calayhi abudardaa ayuu ku adkaystay wuu yihi jagada waad qabanaysaa amar waayo aniga intaad qoorta ii geliseen miyaad diidaysaan inaad hawsha ila qabataan wuu ka diiday fa qaala wuxuu yidhi marka wuu xeeladaystay mana ka diidino hadda amarka khaliifaha lama diidi karo jagana ma rabo oo waa ninka adduunye ka jaqaafiyey wuxuu yidhi idaa radiita haddaad iga yeesho ood raalli ka noqoto minii aniga an adhaba inaan aado ilayhim shaam weliba shaam caasimadeeda oo magaaladan dimashqi la yidhaahdo inaan aado haddaad iga yeesho waxaanan u aadayaa ma aha inaan jago ka qabto oon maamulka aan wax ka qabto eh aan u aado li ucallimahum inaan dadkii baro kitaaba rabbihim rabbigooda kitaabkiisa oo qur-aanka inaan baro wa sunnata nabiyihim iyo nabigooda muxameda sala allahu calayhi wasalama jidkiisii ama sunnadiisa inaan baro sunnada nabiga waxaa la yidhaahdaa marka laga hadlayo cilmi alxadiid wuxuu nabigu yidhi waxalla wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalama iyo waxalla wuxuu falay iyo wuxuu oggolaaday laakiin haddana sunnada waxaa kale oo laga wadaa oo kasii guda weyn yacnaa waddadii nabiga oo islaamka ah islaamka wa usallii bihim inaan tukiyo oo aan imaamu noqdo dahabtu waan aadaya haddaad intaa iga yeesho inaan macallin iyo waacid iyo daaci aan u noqdo oon diinta baro oon kitaabka qur-aanka baro oon sunnada nabiga baro oon salaada tukiyo oon khayrka u sheego oon wacdiyo haddaad taasaan anigu diyaar u ahay buuhi laakiin inaan jaga maamul qabto adaru iga daa faradya wuu ka ogolaaday oo wuu ka raalli noqday minhu wuxuu ka yeelay faradya wuxuu ka yeelay minhu abudardaa cumaru cumar bidaalika arrintaa iyada wuu ka yeelay inuu daaci ka noqdo shaam wamadaa wuxuu aaday oo madiina intuu ka tegay huwa isagu ilaa dimashqa magaalada dimashqa la yidhaahdo caasimadda shaam ah ayuu aaday falamaa balaqaha markii uu gaadhay wajada wuxuu helay uu ogaaday uu arkay annaasa dadkii oo qad uulicuu bitarafi raaxa un ku waashay raaxa un la jeclaysiiyey qad uulicuu ku waashay jacayl la jeclaysiiyey bitarafi raaxo in la raaxaysto barwaaqada adduunyada oo wanqamasuu tiimbaday tiimbashada waxaa la yidhaha wax intaad dhex gasho kulliqa oo maaragtay lagu arki waayaba wanqamasuu waxay tiimbadeen fi naciimi nicmadii iyo raaxadii fa haalahu waxaa cabsi geliyey daalika arrintaa iyada ah wadaca annaasa dadkii wuxuu ugu yeedhay ila almasjidi masjidka ayuu ugu yeedhay fajtamacuu dadkii way way yimideen way soo urureen calayhi abudardaa ayaa lagu soo ururay oo loo yimid fa waqafa wuu istaagay fiihim dadka dhexdoodu istaagay masjidkii dadki markuu buuxsamay yuu istaagay dadka dhexdiisa fa waqafa wuu istaagay fiihim dadka dhexdooda ayuu iska taagay dadkii oo fadhiya wa qaala wuxuu yidhi yaa ahla dimashqa magaalada dimashqa dadkeediiow antum idinku al ikhwaanu walaalahay baa tihiin fiddiini diinta ayaynu walaalo ku nahay waljiiraanu deris ayaa tihiin fiddaari guriga iyo deegaankana deris ayaynu ku nahay ama olog ayaynu ku nahay wal ansaaru waxay nahay kuwii oo isku bahda ah ee isgarabsada calal acdaa'i cadowgana garab baynu isugu nahay yaa ahla dimashqa reer dimashqeyow maa muxuu yahay alladii arrintii oo yamnacukum idiin diidaya maxaa idinka hortaagan min mawadati aniga kalgacaladayda maxaa idinka maxaa idinka hortaagan iyo walistijaabati inaad yeeshaan ood u hoggaansataan ood u dheg raaracisaan linasiixati talooyinkayga wanaagsan talooyinka fiican idin siinayo wa anaa aniga oo laa abtaqi aan idinka rabin minkum idinka shay-an waxba aan idinka rabin wax adduunyo oon idinka rabo iyo wax mansab ah iyo wax magaca iyo wax manfaca iyo wax dan ah oon idinka raba aysan jirin maxaa jira fa nasiixatii waanadaydu lakum idinka ayaa iska leh wa mu-anatii kharajkayguna calaa khayrikum dad idinka aan ahayn ayuu saaran yahay kharajka kharaj idinka laydinkama rabo saa darteed baa dadka ducaadda ee dadka diinta gaadhsiinaya waxay waxay wacdigooda iyo waanadooda iyo cilmigooda intuba waxay dadka saameyn ku leeyihiin markii haba yaraatee dadka aadan waxba weydiisanayn ziyaaro ma weydiisanaysid wax kale ma weydiisanaysid waxba kama rabtid aad tahay qof alla darti uun cilmigiisa dadka u baraya dadka u wacdinaya dadka u waaninaya markaas weeye marka cilmigaaga uu dadka saameynayo oo dadka ay ka faa-iideysanayeen maali maxaan maxaa ii sugnaaday oon araa u arkaa culamaa'akum dadkiinni cilmiga lahaa oo yadhabuuna tegaya way dhimanayaan culimmadii wa juhaalakum dadkiina aan cilmiga lahayn ee jaahiliintihiina laa yatacallamuuna ayna waxba u baranayn wa araakum waxaanan idin arkaa buu idhi qad aqbaltum inaad u jeedsateen calaa maa shay ayaad u jeedsateen maskaxdiinna iyo maankiinna iyo xooggiinna iyo wax caqligiinna iyo wixiinoo dhan waxaad aadiseen ood ku jeediseen calaa maa shay shaygaasoo takafala allaahu alle uu kafaalo qaadayba lakum idinka bihi shayga uu idin kafaalo qaaday takafala uu idin kafaalo qaaday lakum idinka bihi isaga allaahu alle casa wajalla waa adduunyo la raadinayo cunto ilaahay baa kafaalo qaaday wamaa min daabatin fi l ardi ilaa cala allaahi risquhaa soo alla ma dhihin naf kasta oo nool risqigeeda alla ayaa kafaalo qaaday taasuu ka wadaa wuxuu alla idinka idinka idiin kafaalo qaaday uu idinkaga filaaday yaad u wada jeedsateen oo xooggiinnii iyo caqligiinnii iyo awooddiinnii oo dhan aada u jeediseen wa taragtum waxaad ka tagteen maa umirtum bihi wixii la idin faray ee layidhi waxaa sameeyana waad ka tagteen oo cibaadadii allah subxaana wa tacaala maali maxaa dhacay oo igu dhacay oo araakum aan idiin arkaa tajmacuuna inaad ururinaysaan maa laa ta'kuluuna waxaydaan cunayn xoola aydaan wada cunaynin baad ururinaysaan wa tabnuuna waxaad dhisaysaan maa laa taskunuuna waxaydaan degaynin aydaan ku noolaanayn ayaad dhisaysaan wa tu'ammiluuna waxaad yididiilanaysaan ood u hanqaltaagaysaan maa laa tabluquuna waxaydaan gaadhayn waxaydaan gaadhayn ayaad yididiilanaysaan ood u hanqaltaagaysaan laqad jamacat al aqwaamu qolooyin ayaa ururiyey allatii qolooyinkaasoo qablakum idinka idinka horreeyey yaa adduunyo ururiyey hadday wax tarayso wa ammalat wayna yididiilo weyn ayay lahaan jireen adduunyo ayay u hanqaltaagi jireen famaa huwa ma aysan ahaanin ilaa qaliilun wax yar maahane xataa asbaxa ilaa uu ka noqday jamcuhum ciidankoodii iyo tiradoodii badnayd iyo waxalla waxay ururiyeen adduunyo ay ururiyeen waxay jamciyeen buuran mid halaagsamay wa amaluhum waxay yidhi diilanayeen ay u hanqaltaagayaanna wuxuu noqday khuruuran wax kada ah oo maxaanku idhaha khatar uun ku geliya ama waxa loo yaqaano cawsgeeriyaad cawsgeeriyaad cawsgeeriyaadka waxaa la yidhaahdaa cawska ka baxa webiga agagaarkiisa marka lo-da iyo xooluhu iyaga oo cawskan cuna isle cawlkan fiirinaya yaa ileen biyihiina yaxaas baa ku jira yaxaas baa uun dhab siinaya ama waxa weeyaan gee geedaha ka baxa cagaarka ahe ka baxa meel meel meel meel maaragtay dow ah meel dow ah ama hantaqa marka geela ama hasha say usii daaqaysa meeshaa hantaqan ama dowgan ma fiirinaysa ee laanta say u fiirinaysa ayay dowgii ka dhace oo ku dhimanaysa huruurka waxaasaa la yidhaahda waxaan aadan calfanaynin oo halisna ku gelinaya waxaadan marnaba calfanaynin oo halisna ku gelinaya sida cawsgeeriyaadkaas ayaa la yidhaha quruur wa amaluhum waxay u hanqaltaagayeen ama ay rajaynayeen ama ay yididiilanayeen quruuran wax kada ah oo khatar uun u horseeda ayuu noqday wa buyuutuhum guryihii ay dhisayeenna qubuuran xabaalo ayuu u noqday iyaga lagu aaso haadihi tantaducaadun waa qabiilkii weynaa ee ree caad yaa ahla dimashqi reer dimashqeehow qad mala-at ree caad waxay dhaamisay ama buuxisay al arda dhulka maalan hanti iyo xoolo iyo wawaladan iyo wiilal iyo rag ayay ka buuxisay ee faman waa kuma oo yashtarii iga gadana yashtarii iibsanaya ama gadanaya minii aniga tarikata caadin reer caad wixii ay ka tageen alyowma maanta bidirhamayni laba dirham yaa iga siinaya kumiyo taano saasa annaga nidhaan wixii la yaraynayo kumiyo taano yaa iga siinaya hantidii reed ree caad ay ka tageen fa jacala annaasu dadkii waxay bilaabeen markaas yabkuuna inay oogaan ooyaan xataa sumica ilaa laga maqla laga maqlo nashiijuhum hinraaggoodii iyo oohintoodii min khaariji ilmasjidi masjidka bannaankiisa laga maqlo wallahu subxaanahu wa tacala aclam